بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu ruum suuratu ruum makiyatun suuraddaani waa maki aayaadkeedu waa lixdan aayadood suwarka markii lasoo tiriyo waa suuradda soddonaad sidaynu in badan ku soo marnay suuraddu mar hadday maki tahay meesha ama meelaha qur-aanka makiga oo ka hadlo caqiidatu lislaamiya ayay iyana ka hadlaysaa ay kula mid tahay suuraddu waxay ku bilaabanaysaa arrin weyn oo qur-aanku ka warramay oo isagoo arrinkaas uusan weli dhicin oo qur-aanku sii sheegay arrinkaas oo ah reer ruum inay ka adkaan doonaan qolada la yidhaahda reer furus dagaal dhici doona xilli aan dheerayn markaas sidii qur-aanku u sheegay baa arrintii u dhacday arrintaasoo ka mida dalaa-isha waaweyn ee nebiga runtiisa calayhi salaatu wasalaam tusinaysa wuxuu la yimid waxyi xaqa inay yihiin tusinaysa mucjizaadka waaweyn ee qur-aanka waxay suuraddu ka hadlaysaa macrakada ama dagaalka u dhexeeya qolada xisburaxmaanka ah dadka ilaahay ku xidhan iyo qolada xisbu shaydaanka ah waa dagaal weligii soo jiray jirina doona inta xaq iyo baadil jiraan inta khayr iyo shar jiraan waa ishaynayaan labadaa qolo suuraddu waxay ka hadli doontaa saacadda qiyaamada qiyaamada iyo saacadda dhici doonta meesha ahlu naarku ku dambayn doonaan iyo meesha ahlu jannuhu mu'miniintu ku dambayn doonaan bay ka hadlaysaa suuraddu waxay ka hadlaysaa waxyaalo waaweyn oo dalaa-il qaybiye ah waxay mateli doontaa tusaale tusaalayaal wax lagu kala caddaynayo ama wax lagu kala saarayo qofka ilaahay caabuda tusaalihiisa iyo qofka asnaamta caabuda tusaalihiisa waxaa lagu soo gebagabayn doonaa suuradda warramid laga warramayo gaaladii reer quraysheed mar haddii aayaadkii iyo digniinihii waxba tari waayeen ay anfici waayeen ay ku cibro qaadan waayeen le-anna wax dhintay oo kale weeye waxna maqli mayaan waxna arki mayaan suuradda waxaa la yidhahdaa suuratu ruum baa loogu magacdarayo arrintaas iyada ah ayaa loogu magacdaray بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حروفتا مقطعة بألف يا لام كان يميم كان كمديهين إلهي بأن جيدك يا معناها اللوغة جيده مركي هراء سورة البقرة لسوى بلابيه alif laam miimtii lagu bilaabay halkaasaa xuruuftan guud ahaan si fiican loogu bayaaniyey waxaa laga yidhi iyo suuradaha lagu bilowday iyo xuruufta lagu bilowday ilaahay in loo celiyo macnahooda kaas un baynu qaadanaynaa qulibat iruum ruum waa laga qaalib noqday fii adna alardi dhulka meesha ugu dhowaanshaha badan ayaa looga qaali noqday dhulka macnaha adna alardi aqrab ardihim dhulkay deganaayeen meesha ugu xigta qoladii ka adkaatay oo reer faris meeshay iskaga dhow yihiin oo ugu dhowaanshaha badan meeshaasaa looga qaali noqday marka ciidankii reer ruum baa markaa hore la jebiyey dhulkooda meesha ugu dhowaanshaha badan ardu faris oo qolada marka hore adkaanaysa ah baana lagu jebiyey oo looga qaalib noqdo meeshay ugu dhowaayen shaha badan ma shaam bay ugu dhowaan shaha badan tahay ma filistiin bay ugu dhowaan shaha badan tahay ma faris bay ugu dhowaan shaha badan tahay fii adna alardi culimaa waxay marayaan fii adna alardi dhulka meesha ugu dhow cirka oo markaas baytulmaqdis baa dhulka meesha ugu sarrayso oo cirka ugu dhowaan shaha badan ah tafsiirka horaa la mara wahum qoladan laga adkaaday oo reer ruum min bacdi qalabihim waxa weeyaan inta ka adkaanshahooda dabadeed intii laga adkaaday dabadeed sayaqlibuuna iyana waa qaalib noqon doonaan oo waa adkaan doonaan min bacdi qalabihim ka qaalib noqoshadooda iyo ka adkaandooda dabadeed intay jabeen oo laga adkaaday dabadeed sayaqlibuuna iyana waa qaalib noqon doonaan oo waa adkaan doonaan markii hore furs ama faris baa adkaatay intii laga adkaaday dabadeed reer ruum iyana waa adkaan doonaan oo qoladii ka adkaatoo reer furus bay ka adkaan doonaan way qaalib noqon doonaan sayaqlibuuna way qaalib noqon doonaan fii bidci siniina san dhowr sanado dhowran dhexdood sanado yar sanado dhow dhowr sano gudaheed bay qaalib noqon doonaan muddo aan macnaha dhowr sano ka badnayn markii la joogaba way adkaan doonaan bidcigu waa saddex ilaa sagaal baa leeyi qisada marka waxay ahayd reer faris iyo reer ruum dagaal baa ka dhexeeyey faris waa adkaato reer ruum bay ka adkaatay arrinkaasi wuxuu soo gaaray rasuulka calayhi salaatu salaam iyo saxaabadii in reer ruum laga adkaaday deedna arrintaasi way dhibtay maxaa yeelay nimankan reer ruum niman ahlu kitaabay ahaayeen kuwan farisna ahlu kitaab maaha waxaa kaloo halkan jooga nebigii iyo saxaabadii waxaa dagaal kula jira oo diintii diiday niman gaala ee mushrikiina kuwan mushrikiinta ay waxay la jiraane gaaladan carbeed iyo qurayshku nimankan reer faris bay la jiraan dagaalkaas socda marka saxaabada iyo nebigu nebiga saxabadu waxay jecel yihiin nimankan reer ruum inay adkaadaan kuwan mushrikiintaana reer faris inay adkaadaan bay rabaan maadaama mushrikiin yihiin aysan wax kitaab iyo diina sheeganayn kuwaas reer furusna wax diin aysan sheeganayn kuwan saxaabaduna kuwan waxay niyadda ugala jiraan haddee kitaab bay iyo sheeganayaan iyo rusul in loo soo diray sidaa markay dhacday oo reer faris adkaadeen gaaladii waa farxeen reer fariskaa majuus bay ahaayeen kitaab ma lahayn reer ruumna waa ahlu kitaab gaaladii waxay ku dhaheen saxaabadii nebiga idinka saxaabadiinaan ahlu kitaab baa tihiin reer ruumna ahlu kitaab bay ahaayeen annaguna ummiyiin baan nahay walaalaha iyo kale waa adkaadeenoo reer faris waa adkaadeen walaalihiin reer ruum bay ka adkaadeen annana idinkaan idinka adkaanaynaa saxaabadii bay sidaa ku leeyihin abuubakar baa wuxuu yidhi wallaahi inaan ilaahay indhihiinna ku qaboojinayn arrinta ay sheegaysaan oo idnaan naga adkaanayn aayaadkaanaa soo degay wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuuna fii bidci siniin labadii ciidan waa kulmeen sanadkii toddobaad ayaa labadii ciidan kulmeen dagaalkaa hore markuu dhacay toddoba sano dabadeed markaa dambe reer ruum baa adkaaday farisna waa laga adkaaday waa la jebiyey muslimiintii markaa way farxeen waliba qisada waxaa la socotay abu bakar asidiiq radia allaahu canhu baa aayaadkan markay soo degeen inta soo baxay isagoo aayadahan ku dhawaaqaya la maray waddooyinka magaalada makaad aliflaamiim qulibat iruum fii adna alard wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuun fii bidci siniin markaasaa kuwa quraysha waxay abibakar ku dheheen sharad inoo kala xir saaxiibkii nebi maxamed wuxuu sheegtay reer ruum inay adkaan doonaan oo faris ka adkaan doonaan dhowr sano shardi iyo shar sharad baan kala dhiganaynaa iyagu waxay leeyihiin ka adkaan mayaan muuminiintuna dee qur-aankay rumaysan yihiin oo in laga adkaanayaa loo sheegay markaasu wuxuu yidhi waa idin la dhiganayaa waana intaan waxaan qamaarradan iyo shar sharad dhigashada iyo intaan la xaribin bay ahayd rahan baa la kala waxaa shard sharad baa la kala dhigtay qolo kasta waxay dhaheen maxaa bixinaysaa iyo maxaa bixinaysaa boqol boqol geela la sheeg hadday adkaadaan intaas boqol geela hadnana boqol geela waxaa la yidhi marka fii bidci siniina hadda meesha tirsi cad kuma qornee dhowr sano dhexdood baa la yidhi abubakar oo tirsiga intee ka dhignaa hadday reer rum adkaan waayaan boqol geelan bixinaya soo maaha dhin bidciga intee ka dhignaa soo lix sana ka dhigayna saddex ilaa sagaal weeye bidciguye meel dhexdhexaada noo qabo lix sano u qabtay lixdii sanaa dhammaatay welina nimankii lagama adkaan faris baa meesha haystay gaalada inta soo tagay bay geela abubakar kaxaysteen waxay dhahan de waqtigii lixdii sanaa qabsatay waana dhammaatay waa laga kaxaysay sanadkii toddobaad markii la marayo baa reer rum adkaadeen faris waa laga adkaaday muslimiintu abubakar baa lagu dhego waxaa lagu yidhi maxaa lix kugu watay oo lix u magacowday ilaahay fii bidci siniina buu yidhi lixda maxaa u qabsatay waagaas dad badan baa soo islaamay marka marka labada dhinacba in xoolaha laga bixiyo lama rabo waxa weeye anna intaasaan dhiga anna intaasaan dhiga hal dhinac baa la rabay waxaas hadday saa noqda intaas baan bixinayaa hadday noqon waayaana dee waxba cidno ma leh lilaahi اlmru lilaahi ilaahay buu u ahaaday alamru amarku ilaahay buu u ahaaday min qablu horay iyo wa min bacdu gadaalba awalan wa aakhiran waa maxay min qablu horay qabla alqalaba adkaanshaha ka hor amarka alla uu ahaaday wa min bacdu gadaal min bacdi alqalaba adkaanshaha dabadeedna amarka ilaahay buu u ahaaday amarkiisa iyo iraadadiisa wax kasta ay ku taagan yihiin shay dhacayaa ma jiro ilaa ilaahay xukumidiisa mooyaane wa yowmaydin maalinkaas bay yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu farxi doonaan maalinka isaga ah ayaa kuwa mu'miniinta farxi doonaan waa maalinkee yowma-idin maalinka reer ruum jebinayaan oo ka adkaanayaan reer furs mu'miniintu waa farxaya binasrillaahi bayna ku farxayaan ilaahay nasrigiisa ayay ku farxayaan nasrigaas ilaahay waxa weeyaan ahlu kitaabka kuwii ahaayoo ka adkaaday kuwii majuusta ahaa waa ku farxaya qur-aanku arrinkii uu sheegay oo tabtii u dhacday waa ku farxaya maalinkaa laftiisa waxaa ku aaday baa laleeyahay qaswatu beder xaggana saxaabadii baa inta gaaladii la dagaalameen beder baa dhacdayoo gaaladii waa la baabi'ey waa ku farxaya ama haddii la yidhaahdo xudaybiyay ku aadanayd heshiiskii weynaayoo taariikhiga ahaabaa dhacayoo fawaa'idka badan ay ka ratimeenoo waxaa dhacay sulxulxudaybiya ama beder yansuru ilaahay waa u hiilinayaa man yashaau ciddou doono wa huwa ilaahayna alcasiizu ilaahay wey mid qaalib alraxiimu ilaahay wey mid u naxariisasho badan kuwa wanaagsan wacdallaahi ilaahay yaboohisi wey ilaahay waa yaboohay wacd allaahu ilaahay baa yabahay wacdan wacd allaahi ilaahay yabahiis laa yukhlifu allaahu ilaahayna ma guub yeelo wacdahu yaboohiis kama baxo ma guub yeelo walaakina akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna garan mayaan arrinkaas juhalo wey ma fakerayaan laa yaclamuuna ma garanayaan dadka badankiisu waa sidaas walaakina akara annaas dadka badankiisu laa yaclamuun baa la ma oga baa la ma garanayaan cilmi umale arrinkaa isaga badankaa laga cabira marka dadka badankiisa baa li laa yaclamuun ma oga baa li cilmigii baa halkan laga afiyey laa yaclamuuna inta la yidhi baa isla markii misna waxaa la yidhi yaclamuuna waxay yaqaanaan oo laga sii dambaysiiyey laa yaclamuuna baa taa hore li taasaa baa ilahi wuxuu yidhi yaclamuuna waxay yaqaanaan kuwan gaaladaa daahiran kan daahirkaa oo min alxayaati ka ahaaday nolosha addunyaa ee liidatoo dhow kaas bay garanayaan marka labadan cilmiyo midna la anfiyo laa yaclamuuna la yidhi midna la sugayo isbaatka yaclamuuna la yidhi arrinkaasi muxuu yidhi cilmiga naafica ah ee aakhiro la xidhiira baa laga anfiyey taa ma garanayaan cilmiga loo sugayna waa cilmigan dunawigaayo adduunyada iyo axwaasheeda bay garanayaan cilmiga ay garanayaan waa arrimahan iska dhammaanaya arrimahan dunawigaa wey kaas bay wax ka garanayaan waxay garanayaan daahiran min alxayaati dunyaa kan iska daahirkaa badankoodu kan daahirka ah oo xawaastu haleelayso oo min alxayaati ka ahday addunyaa kaabay garanayaan marka kaasi waa wax iska liita hade waxaa ka garanaysaa meesha daahir iyo baatil baa jira kan daahirkaaba iyagu garanaya adduunyadan waxay leedahay wax korka ka muuqdoo ka dhaldhalaalaya iyo natiijo dambe oo baatin ah waxay garanayaan sida loo shaqaysto gaaladu sida loo tijaarayso loo loo ganacsado sida wax loo beerto sida aslaax loo abuuro sida beeraha hadhow loo goosto waxaas bay garanayaan webiyaasha sida loo dilaaciyo guryaha dhaadheer sida loo dhiso waxaasay garanayaan yaclamuuna daahiran oo min alxayaati dunyaa taas bay aada u garanayaan tan horeo la yidhi laa yaclamuunana arrimaha diinka waxba ka garan mayaan wey arrimaha adduunyadana way garanayaan wey wahum iyaguna can ilaakhirati aakhira xaggeeda hum iyagu qaafiluuna kuwa halmaansan weeye ka qafloon aakhira xaggeeda hum iyagu qaafiluuna weeyaan horumarkan adduunka waxaan muuqmuuqda bay wax ka garanayaan wax kale maya wahum can ilaakhirati hum qaafiluun waa ka indheelaayihiin aakhira xaggeeda waa ka indheelaayihiin qaafiliin bay ka yihiin saahuuna wey cumyun kuwa indhala wey arrinkoodu waa iska sidaas marka waxay ka dhigan tahay shay halkan yaallo qalfoof kore leh oo qalfoofkii kala kore keliya la garanayaa dhuuxa iyo waxa ka hooseeyana lama yaqaan culuumtoodu waa culuumtaas kore bay garanayaan bes iimaan male waxa weeye alla ku xirnaan male aakhiro wax ka garan mayaan arrinkoodu saa weeyaan waxa kore oo bahaa-imta iyo xooluhuba iska garanayaan oo kale inay halkaan dhaqaan daaqaan inay cawskaan cunaan inay biyahaan cabbaan yaclamuuna daahiran min alxayaati اdunyaa wahum can ilaakhirati hum iyagu qaafiluun ilaahay wuxuu yidhi awalam yatafakaruu ma waysan tafakurin oo fakarin fii anfusihim naftooda dhexdeeda mayaysan ku fakarin oo bal fiirfiirin caqligooda dib iskugu noqon maa khalaqa allaahu ilaahay mausan inuusan abuurin maa khalaqa allaahu ilaahay ma abuurin assamaawaati cirarka iyo waalarda dhulalka iyo wamaa baynahumaa waxa u dhexeeya ilaa bilxaaqi mawaysan naftooda hoos u fiirin oo aysan ogaan maa khalaqa allaahu ilaahay inuusan abuurin asamaawaati iyo waalarda iyo wamaa baynahumaa waxa u dhexeeya ilaa bilxaqi xaq mooyaane iyo wa ajalin ajal mooyaane ajalkaasoo musamaa la magacaabay cayaar looma abuurin cirarka iyo dhulalka xikmad baa loo abuur xikmad baa liqaa weliba wey marka iyo ajal la magacaabay oo makhluuq kastoo la abuuray ajal iyo muddow leeyi waxaa kaloo loo abuuray adduunkani natiijow reebaya haddii sida loo joogo aan hadhow wax ka dambeeya jirin dee qofku waxaanu cibaadaya daaca u samaynayey hadduusan dib loo soo celinayn waxay ku noqon lahayd wax khasaaraayoo kale sababtaa wuxuu sameeyeyba abaalkeedi ma hayo kan xumaanta samaynayana haddii sidaa la iskaga daynayo yana sidoo kale ay noqon lahayd haddaan la marsiinayn hadhow laga goynayn wuxuu galay ilaahay wuxuu yidhi waina kaiiran in badan oo min annaasi ka mid ah biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiis hadde waa rabbihim iyaga rabbigood iyaga laftooda rabbigoodii rabbigaa la kulankiis la kaafiruuna wey kuwa ka gaaloobay kuwa inkiray kuwa jaxdiyey wey awalam yasiiruu ma waysan socon fil ardi ardada dhexdeeda oo fa yanduruu aysan eegin kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu aladiina kuwii ciribtoodii min qablihim kuwaan ka horreeyey dhulka ma waysan marin baa ilaahay leeyihi socod iyo safar ma waysan samaynin oo aysan arag fa yanduruu kayfa kaana suu ahaaday caaqibatu aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyey ciribtoodii oo maxaa weeye meelihii ummadihii hore lagu halaagay oo lagu legday sida loo loo baabi'iyey taas markay ummadahaasi rususha ilaahay beeniyeen waxa ku dhacay war ma waysan arag oo dhulka marin raadad baaba ka dambeeye ummadaha meesha lagu baabi'iyey ilaahay baa wuxuu yidhi anaa u sheegay kaanuu ummadaha hore waxay ahaayeen ashadda kuwa darnaan badan minhum kuwan quwatan xagga awoodda kuwa hore awood badnaa iyagaa darnaan badanaa xagga awoodda iyo xagga xoolaha iyo xagga awlaadda awood iyo awlaad iyo amwaal xoolaha kulli kuwii horaa ku badnaa wa aathaaruu waxay raadraadeeyeen kuwa hore al arda dhulka dhulkiibay ayay beereen dhulkiibay beero iyo qodaal ka sameeyeen zaraaca wa camaruuhaa wayna camireen dhulkii akara wax ka badan mimaa kii xaggii camaruuhaa kuwaani camireen kuwaan intay camireen wax ka badan ayay kuwaasi camireen dhismayaal adag bay sameeyeen beeray jeexeen marka aayadda waxaa lagula hadlayaa qolooyinkii xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam gaaladii joogtay iyo kuwo kastoo xilli kasta joogoo la mida oo adduunyada ku kadsoomay kuwo idinka xoog badan baa la baabi'iyey wey idinka xoolo badan idinka awlaad badan dhulka camiray wa jaa-at waxaa u timid hum kuwaas rusuluhum rusushoodii baa bilbayinaati aayaad cadcad ula timid warkaasay beeniyeen baa meesha kugu jira way beeniyeen wamaa kaana allaahu ilaahay muusan ahaanin liyadlimahum mid dulminaaya ilaahay dembi aysan gelin ku halaagi maayo walaakina kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiyey naftoodii bay dulmiyeen iyagaa naftoodii dulmiyey halaag bay mutayseen waana la halaagi umma kaana wuxuu ahaaday assuu'a tii xumaanta badnayd caaqibata aladiina kuwii cirubtooda asaa-uu xumaha sameeyey caaqibata haddii la kor dhigo asuu-aada dambe kaana ismka inta ka dhigta caaqibata aladiina khabarka uga dhig uma kaana caaqibatu ladiina haddii la yidhaahdana dee waaba iska caddaho asuu-a baa markaa khabarkii noqonaysa uma kaana wuxuu ahaaday caaqibata aladiina asaa-uu kuwii xumaha sameeyey ciribtooda asuu-a oo isimkiiba mu'ahar ah uma kaana wuxuu ahaaday asuu-a tii xumaanta badnayd caaqibata aladiina kuwii ciribtoodii asaa-uu xumaha sameeyey oo maxaa saa looga dhigay an kadabuu liajli an kadabuu inay beeniyeen darteed biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wa kaanuu waxayna ahaadeen bihaa aayaadka yastahzi-uuna kuwa ku jees jees oo aayaadka ilaahay bay yasi jireen waana ku jees jeesi jireen xaalkoodu sidaasu iska ah allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala yabda-u lkhalqa khalqiga midka bilaabow uma dabadeedna yuciiduhu ilaahay waa soo celinahayaa khalqiga isagaa amaamuday oo dhaliyey oo abuuray markay baaba-aan oo dhintaanna dib baa loo soo celinaya uma dabadeedna ilayhi alle xaggii oo keliya baa turjacuuna laydin celinahaya xisaab iyo abaalmarin baa halkaas loo tegaya wa yowma maalinka taquumu saacatu saacadda qiyaamadu ay dhacayso yublisu lmujrimuuna mujrimiintu waa quusanahayaan waa aamusayaan shib bay dhahayaan xujadoodaa go-aysa markaasay shib dhahayaan yublisu lmujrimuuna yey-asu lmujrimuuna baa quusanaya wey yublisu lmujrimuuna yaskutu lmujrimuuna baa aamusaya yublisu lmujrimuuna yaftadixu lmujrimuuna mujrimiintu waa fadeexadoobayaan sidaas baa xaalkoodu noqonaya ilaahay wuxuu yidhi walam yakun umana ahaanayo lahum iyaga min shurakaaihim shurakadoodii iyo wixii ay ilaahay u shargiyeelayeen shufacaau kuwo u ergeeyo u shafeeca uma ahaanayo walam yakun uma ahan lahum iyaga min shurakaa'ihim iyaga shurakadoodii shufacaau kuwa shafeeco ergeeya ugama ahaanin wa kaanuu waxayna ahaadeen bishurakaa'ihim shurakadoodii kaafiriina kuwa ka gaaloobo ka beri noqda waa kala beri noqonayaan labada qolo kuwii wax caabudayay iyo kuwii la caabudayay baa kala beri noqonaya wa kaanuu kaafiriin waxay ahaadeen kuwa ka gaaloobay oo diiday oo inkiray bishurakaa'ihim shurakadooda wa yowma maalin taquumu saacatu saacadda qiyaama ay dhacayso yowmaidin maalinkaa isagaaba yatafaraquuna kala carar ayaan dadku kala tegaya labaa la kala noqonaya fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciiri yatafaraquuna waxa weeyaan ummaddaa la kala maraya hadda waa laisku dhex jiraa gaal iyo mu'min baa hadda isku meel jooga waa deris waa isku dhow yihiin waa isku dhex jiraan waa is-yaqaanaan ama mid dembiile ah iyo mid caabida ummadda waa isdhex fadh waa isdhex taallaa hadda waa la kala marayaa hadhowti wamtaazu lyowm ayuha almujrimuun waxaa la dhahayaa socma dhinac isaaga kuwaan mujrimiintaada laba marka abaal baa meesha imaanaya faama aladiina kuwa aamanuu rumeeye wa camiluu camal fale asaalxaata acmaasha wan wanaagsan fahum kuwaasi fii rawdatin rawdo iyo beer beeraha jannada ka mid ah ayaa yuxbaruuna loogu nicmaynayaa yuxbaruuna lagu faraxgelinahayaa yuxbaruuna lagu maamuusaya yunacamuuna loogu nicmaynaya kuwa halkaasi ku barwaaqaysan yihiin wa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkanaga iyo wa liqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeeda fa ulaa'ika kuwa iyagaana fi lcadaabi cadaab dhexdiisa muxdaruuna kuwa lasoo xaadirinayo wey cadaab baa lasoo xaadirinaya kuwaas fa ulaa'ika kuwaas muxdaruuna fi lcadaabi cadaab baa lasoo joojinaya lasoo xaadirinaya fa subxaana allahi ilaahay nasahidiise nasahnaantiisa fa subxaana allahi ilaahay nasahidiisa waxa weeyaan nasahnaantiisa ilaahay baa nasahan bay ka dhiganta xiina wakhtiga tumsuuna aa galabaysanaysaan iyo waxiina tusbixuuna markaas subaxaysanaysaan marka ilaahay u tasbiixsada bay ka dhigan tahay sabbixu llaha wanazihuuhu ilaahay u subxaanalaysa oo nasaha oo ilaahay ka hufa wuxuusan laa'iq u ahayn oo dhan gelinka dambe iyo gelinka horeba walahu ilaahay waxaa u ahaaday alxamdu mahad fi samaawaati samaawaadka dhexdooda xamdi ugu ahaaday iyo walardi ardooyinka dhexdooda wa cashiyan hore bay la socotaa xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna markaad galabaysanaysaan iyo markaad subaxaysanaysaan iyo wa cashiyan markaad cishaha gashaan wakhti cishaha a maraysaan iyo wa xiina tudhiruuna markaad duhuraysanaysaan waa xilliyadii oo dhanba xilliyadaas oo dhan ilaahay u cibaadaysa waqti duhurka marka la marayo marka imaamu dabari isagu wuxuu leeyahay ilaahay u tukada weeye buy xiina tumsuuna aayadda salaadihii shantaa in lagu ishaarayo markaa laga dhigo markaa galabaysanaysaan salaadda maqribka wa xiina tusbixuuna markaa subaxaysanaysaan salaaddii subax markii la yidhi wacashiyana salaada casarka waa gelinka dambe waxiina tudhiruunana waa salaaddii duhurka marka taa hore waxiina tumsuuna iyo iyadu hadda waa salaaddii maqribka marka tumsuuna iyo cashiyan markay isku yimaadaan dee waa la kala duwayaa markaas oo hadda waa cashiyantaas waxa weeyaan gelinka dambe oo casarkii iyo intagsaa uga dambaysa waxiina tumsuunana masaagu maqhribka iyo wixii ka dambeeya qaab baana la iskugu tiriyaa lix saaco maalinta iyo lix saac habeenka la isku tirinaya markaasaa lixda iyo lixda kalena la isku tirinaya yukhriju ilaahay waa soo saaraa alxaya mid nool mid mu'mina kaba soo qaad buu ilaahay ka soo saaraa min almeyiti mid meyd ah oo gaal ah yukhriju wuxuu soo saaraa macno labaad alxaya mid nool oo nabaad ah min almeyiti mid meyd ah oo abuur iyo aslaax beer la geliyey ah yukhriju ilaahay waa soo saaraa macno saddexaad alxaya mid nool oo xayawaan nool ah min almeyiti mid dhintay oo nudfo ah meni ah aan nool ku jirin wa yukhriju lmeyita meydna ilaahay waa soo saaraa min alxayi mid nool waa intaa cagsigeedi wey faasiqiibaa wuxuu dhalayaa mid mumina muminkiibaa wuxuu dhalayaa mid faasiq wa yuxyi larda ilaahay ardadou nooleeyaa bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed abaar iyo qallayl intay dabadeed baa ilaahay dhulka nooleeya wakadaalika sidaas arada la nooleeyo awal wax dhimaada ahaydoo abaaroo kalea soomaydna arag oo hadda la nooleeyo waxaanoo kaleo cushbi iyo daaq iyo adduuna ka soo baxay wakadaalika sidaasoo kale tukhrajuuna idina la idiin soo saaraya maxaa ku diidaysa dhulkiisaa la ahaaba waxaana hadda laga soo saara sidaasoo kalea qubuuraha laydinka soo saaraya maxaa baciga u inkiraysaan macnaha weeye sidaa nabaadka dhulka looga dilaacsho looga soo saaray intaysan lahayn ka bacdi baa idinkana dhulka laydinka jeexaya oo laydinsoo saarayaa waa laydinsoo saarayaa bacfi baa jira macnaha weeyaan sidaas baa loo soo saarayaa dadka darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab